nexemyaa cutubka koowaad kanu waa hadalkii nexemyaa waa ina xakelyaa hadda intaan joogay shuushan oo ah hoygii boqorka sannaddii labaatanaad bisheedii kislew waxaa yimid xanaanihii oo walaalahayga midkood ahaa isaga iyo niman kale oo dalka yuhuuda ka yimid oo markaasaan weydiiyey wax ku saabsan yuhuuddii baxsatay oo maxaabiistii ka hadhay iyo wax ku saabsan yeruusaalem oo iyana waxay igu yidhaahdeen kuwii maxaabiista ka hadhay oo gobolkii jira waxay ku jiraan dhibaato weyn iyo ceeb oo derbigii yeruusaalemna waa la dumiyey oo iridaheediina dab baa lagu gubay oo markaan erayadaas maqlay ayaan meel fadhiistay oo ooyey oo intii ayaamaa ayaan baroortay waanan soomay oo waxaan ku tukaday ilaaha samada hortiisa oo idhi rabbiyow ilaaha samadow ilaaha weyn ee laga cabsadow oo axdiga xejiya oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amarradiisa xejiyow waan ku baryayaaye dhegahaagu ha maqleen indhahaagana fur inaad maqashid baryadayda anoo addoonkaaga ah wakhtigan habeen iyo maalinba waxaan kuu baryayaa reer binu israa'iil oo addoommadaada anigoo qiraya dembiyadii aan aniga iyo reer binu israa'iil kugu dembaabnay haa aniga iyo reerka aabbahayba waannu dembaabnay oo si aad u xun ayaannu kuula macaamiloonnay oo maanan xejin amarradii iyo qaynuunnadii iyo xukuumadii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa waan ku barayaa bal xasuuso ereygii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa oo aad ku tidhi haddaad xadgudubtaan waxaan idinku kala dhex firdhin doonaa dadyowga laakiinse haddaad ii soo noqotaan oo aad amarradayda xejisaan oo aad yeeshaan inkastoo kuwiinna la tuuray ay joogaan meesha samada ugu fur halkaasaan ka soo ururin doonaa oo waxaan keeni doonaa meeshii aan u doortay inaan ka dhigo in magacaygu joogo haddaba kuwanu waa addoommadaada iyo dadkaaga aad ku soo furtay xooggaagii iyo gacantaadii xoogga badnayd sayidow waan ku baryayaaye hadda dhegahaagu ha maqleen baryadayda anoo addoonkaaga iyo baryada addoommadaada ku farxa inay ka cabsadaan magacaaga waan ku barayaaye maanta iguule anoo addoonkaaga oo ka dhig inaan ninkan hortiisa naxariis ka helo anigu markaa waxaan ahaa koobsidaha boqorka